بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط الأول كونه مسببا عما قبلها ولها ولهذا امتنع الرفع في نحو ما سرت حتى أدخل البلد waxaan ku guda jirnay xataa iyo noocyada ay leedahay wuxuu shiiku raximah llahu tacaala noo soo sheegay xataa ficilka ka dambeeya inuu laba xaaladood leeyahay xaalad la rafcinayo iyo xaalad la nasbinayo waxaan soo qaadanay xaaladda la nasbinayo iyo shardiga ay leedahay shardigeedana waxaa waaye buu yihi kwn kownu lficli mustaqbala biاnnisbati ilaa maa qablaha sawaء kana mustaqbala biاnnisbati ilaa zamani takalumi am la darsigeena u dambeeyay marka waxaan qaada waxaan ku qaadanay halkaa xaaladood xaaladda koowaad oo ah ficilka ka dambeeya xataa inuu mansuub ahaado waxa lagu nasbinayana uu yahay an mudmara bacda xataa wujuubanna ay tahay mid loo qariyo khilaafan lilkuufiyiin oo kuufiyiintu waxay yidhahdeen xataada laftirkeeda wax nasbinaysa qowlkaasina shiiqa waa daciifiyey maxaa yeele wuxuu yidhi xataa waxay ku camal fashaa asmaada jar haddii afcaashana ay nasbo ku camal fasho waxaa ka laasimaya caamil waaxida inuu marna asmaa ku camal falo marna afcaal ku camal falo arrintaana wuxuu yidhahdee wax lamida ma jiraan fil carabiya maxaa lagu qayday intaasi maca itixaad iljiha markii la leeyahay laa nadiira lahu fi lcarabiya waa maca itixaad iljiha markay jihadu mid tahay luqada carabiga laguma hayo laakiin hal kelimad oo laba jiha ama saddex jiha ku timaada camal kala duwanna qabata nadiir way leedahay luqada carabiga waana ku badantaha laakiin midaan nadiir lahayn waa kelima waaxida hal jiha leh haddana marna asmaa ku camal falaysa marna afcaal ku camal falaysa midaasi wax nadiira kuma lahan fi lcarabiya sidaasuu ku radiyey sheikhu raximah llahu tacaala qowlkii kuufiyiinta wuxuu markaa kadib guda galay xaaladii labaad ee ficilka ka dambeeya bacda xataa ficilka xataa ka dambeeya uu ku sugan yahay wuxuu yidhi amaa rafcu lficli amaa ficilka in la rafciyo bacdahaa ay bacda xataa xataa gadaasheeda falahu wuxuu leeyahay halaathatu shuruudin saddex shardi ficilka wuxuu marfuuc noqonayaa bacda xataa markii saddex shardi laga helo alwalu shardiga koowaad kownuhu ay kownu lficli ficilkaasi ahaanshihiisa way musababan uu yahay mid laga sababeeyey camaa qablahaa waxa ayada ka horeeya waxa ayada ka horeeya in laga sababeeyo wayo midda koowaad in laga sababeeyo macnaha waxaa ficilkan inuu sabab ka yahay wixii xataa laga hormariyey ama ka horeeyey walihaada sidaa darteed imtanaca waxaa mamnuuc noqday oo aan la ogolayn alrafcu rafcaha mamnuuc ayuu noqday fii naxwi tusaalahan oo kale maa sirtu ma socon xataa adkhula albalada ilaa aan beledka galay maa sirtu xataa adkhula albalad ilaa aan beledka galay yacni maana socon xataa adkhula ayaa leedaha hor rafca waa mamnuuc sababtuna waxa waaye lianna intifaa'a asayri maxaa yeelay seerkoo la anfiyo iyo socodkoo la anfiyo laa yakuunu ma ahaanayo sababan sabab u noqon maayo lidukhuuli gelitaanka beledka la galay sabab u noqon maayo waxaa la rabay waxaa xataa ka dambeeya inay sabab ka noqdaan oo musabab ay ahaadaan musabab macnaheedu waa maxay ism mafcuul waayo waa musabab musabab waa ism mafcuul oo waa mid laga sababeeyey wixii ayada ka horeeyay hadda tusaalahan oo kale waxa weeye maa sirtu ma socon aniga nafyi waay xataa adkhula albalada ilaa aan beledka galay sayrka iyo socodkii waa la anfiyey soo ma diidmada socodka la diiday sabab uma noqon gelitaanka magaalada gelitaanka magaalada sababteedu ma aha in socod la diido maxaa yeele socod haddii la diida hadde see beled sabab in la galahay sabab u noqonaysaa gelitaanka beledka soo socod kuma xirna socoday ku xirantaa marka sabab uma noqon karto tusaalahan oo kale waajib waxaa in la nasbiyo tusaalahan oo kale waxaa waajiba in la nasbiyo oo aad tidhaahdo xataa adkhula ilaa inaad tidhaahdo maxaa yeelay sayrkoo la anfiyo sabab u noqon mayso lidukhuul ay lidukhuuli lbaled wa fii qowlika iyo qowlkaaga oo kale asigana rafcaha waa mamnuuc sirtu waan socday xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxdu soo baxday lianna asayra maxaa yeele socodku laa yakuunu sababan sabab u noqon maayo lituluuciha soo bixidii qoraxda waan socday ilaa ay qoraxdu soo baxday macnaheeduma waxa weeye socodkaygaa keenay inay qoraxdu soo baxdo sidaas miya socodkaagu ma keeni karaa inay qoraxi soo baxdo maantao dhan haddaad soconaysidna waxaa sababi karta lama arko qoraxda soo bixinteeda soo bixidda qoraxdu waa mid mashiicadii ilaahay iyo doonista ilaahay ku xihan wa ama adigo ama soco ama fariiso ama jiifo waa isku mid socodkaagu marka sabab uma noqon karo in qoraxdu ay soo baxdo meeshaa marka waxaa yaala ficilkan dambe ah sirtu xataa tadluca tadlucadaasi musabab ma u noqon kartaa kelimada sirtu uma noqon karto maxaa yeele laba shay oo isku xiranba ma ah socodkaaguna waa gaar qoraxda soo bixideeduna waa gaar laba shay oo sabab isku noqon kara ma aha tusaalahan oo kale maxaa waajiba nas baa waajiba rafco lama ogola waa inaad tidhahda xataa tadluca ashamsu waa inaad tidhahda tadlucu ma dhihi kartid maxaa yeele shardiga ficilka marfuuca noqonaya wuxuu ahaa inuu sabab ka yahay midka ka horeeya haddana meeshaan ma ka dhexaysaa kama dhexayso sidaa darteed waxaa waajiba in la nasbiyo ficilka oo aad tidhaahdo xataa tadluca lianna sayra maxaa yeele socodku laa yakuunu ma noqonayo sababan sabab u noqon maayo lituluucihaa ay lituluuci shamsi qoraxdii soo bixideeda athaani shardiga labaad ila saddex shardi bay leedaha buu yidhi shardiga labaad an yakuuna zamanu lficli ficilka waqtigiisu waa inuu ahaado alxaala xaal waa inuu noqdo lal istiqbaala istiqbaal maya cala alcagsi min shardi nasbi waa cagsigii shardigii nasbada cagsi ma la yaqaanaa kasoo horjeedkiisa way macnaa sheegaan sheegaan kale cagsigiisa way macnaha waxaa waaye waa iska muqaabilkiisii kasoo horjeedkiisii waay shardiga labaad ficilka xataa ka dambeynaya waa inuu zamankiisa iyo waqtigiisa uu noqdo mid xaala oo hadda la taagan yahay alxaal waa waqti hadda la joogo lal istiqbaal waa inuusan mustaqbal iyo wax soo socdo noqon cala alcagsi waa cagsi wuxuu cagsi ku yahay min shardi nasbi shardigii nasbada shardigii nasbada cagsigiisii waay shardigii nasbada mustaqbala la shardinaya soo maha kanna waa cagsigii waa xaal ilaa ana alxaala laakiin xaalka taaratan mararka qaar yakuunu taxqiiqan wuxuu noqdaa xaal xaqiiqo ah oo dhab ah wa taaratan mararka qaarna yakuunu wuxuu noqonayaa xaalku taqdiiran mid taqdiira ayuu noqonaya xaalku mararka qaar taxqiiq ayuu noqdaa taxqiiq u noqdaa macnaheedu waxa waaye macmuulka lagu camal falayo ayaa wuxuu noqonayaa mid dhacaya zamanka la taagan yahay si dhabana u dhacaya ficilkan macmuulkiisa macmuulka waa midku ku camal falaya soo maha ayaa wuxuu noqonayaa mid dhacaya zamanu takalum waqtiga la hadlaya ayuu dhacayaa dhicidiisuna mid xaqiiqa waay ee mid lasoo qadarayo ma aha xaalka xaqiiqiga ah waa midkaasi xaalka taqdiiriga waa wax lasoo qadarayo yacni wax waxaa waaye hadda xaaliyan zamanu takalum ma dhacayo laakiin kaanahu inuu dhacayo kala laga dhigaya inuu dhacayo waqtiga la taagan yaho kale ayaa laga dhigaya calaa kulli xaalku ama mid taxqiiqa ha noqdo ama mid taqdiira ha ahaadee waxaa laga maarmaan ah ficilkaasi inuu noqdo zamankiisa mid xaalhoo la taagan yahay fal awalu midka hore midka hore maadidkee alxaal oo xaqiiqa taxqiiqa xaalka taxqiiqiga waxa weeye ka qowlika hadalkaaga weeye sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaa aan galay yacni magaaladii wey waan socday xataa adkhuluhaa ilaa aan magaaladii galay idaa qulta daalika haddaad sidaa tiraahdo wa anta walxaal antu anta adigu fii xaalati dukhuuli aada ku sugan tahay xaaladda gelidda marka warkaan dhahayso waa adigoo ku sugan xaaladii gelidda markaad magaaladii sii gelayso oo xaaladii geliddii aada taagan tahay ayaa waxaa leedahay sirtu xataa adkhuluhaa ayaa leedahay ma ahan wax hore u dhacay oo aada ka sheekaynayso mana aha wax mustaqbala oo soo socda waa xaalada markaas taagan tahay hadalkan markaad leedahay magaaladaad beledka sii lugta beledkaad lugta sii gelinaysaa adoo lugta sii gelinaya ayaa waxaa leedahay sirtu xataa adkhuluhaa zamanka aada hadlayso waa zaman xaala sooma xataa adkhuluhaa gelitaankan hadda aad ka hadlayso mustaqbal miya mase waa xaal waa xaal xaalkeedu ma mid taxqiiqiyaha mase waa mid taqdiiriya waa mid taxqiiqiya taxqiiqi maxaa laga wadaa markaan aan hadlayo xaaladan aan hadlayaa gelitaan ku dhacaya xaaladan aan hadlayo ayaa gelitaan ku dhacaya sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaa aan galay magaaladii waan galay markaan leeyahana maxaan ku suganahay geliddii baan ku suganahay xaaladii dukuulka iyo geliddii ayaan ku suganahay idaa qulta daalika haddaad arrinkaas tiraahdo waayuu yihi shiikhu wa anta walxaal anta adigu fii xaalati dukhuuli xaaladda gelidda aada ku sugantaha xaaladda gelidda aad ku sugantaha marka warkaan leedahay wathaani midka labaad waa markuu xaalku taqdiiri yahay kalmithaali lmadkuuri waa isla tusaalihii lasoo sheegoo kale idaa kaana asayru waddukhuulu waa haddii socodkii iyo gelitaankii qad madayaa ay tageen laakinaka aradta laakiin adigu waxaad rabtaa xikaayata alxaali xaaladii gelidda inaad soo xikaayooto ood soo soo rarto soo naqlido tusaalihii waa isla tusaalihii laakiin niyaddaa lagu kala farqinayaa waxaa lagu kala farqinaya waa xaggee waa niyadda midka hore markaad leedahay sirtu xataa adkhuluhaa oo taxqiiqa loola jeedo gelitaanka markaasuu dhacaya midkan dambe gelitaanku hore u dhacay laakiin waxaa rabtaa inaa annaga noo soo naqliso oo soo xikaayooto xikaayada wax lasoo guurinayo way oo lasoo naqlinayo markaasaad waxaad noo suuradaynaysaa ka-annaka inaa hadda gelaysoo kale horaad u gashay laakiin markaad soo xikaayoonaysa maxaad ka dhigaysaa sida adigoo hadda gelayoo kale ayaad ka dhigaysaa waxaad leedahay sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaa aan galay horaan ula u galay baad ka wadaa laakiin xaaladii gelidda ee hore u dhacday ayaa hadda soo xikaayoonaysaa ood soo naqlinaysaa xaalkaasi waa xaal taqdiiriya mid xaqiiqa ah oo dhaba ma aha maxaa yeele maadi waa hadda xaqiiqadu xaqiiqadu waa inuu tegay arrintaasi laakiin markaad soo naqlinaysid ayaad waxaad ka dhigaysaa xaaladda la taagan yaho kale wa calaa haadaa sidaa darteed jaa-a arafcu waxaa yimid rafcada fii qowlihi tacaala wasulziluu waa la gilgilay xataa yaquulu rasuulu ayaa la akhriyay xataa yaquulu qiraa'ada mashhuurka waa maxay xataa yaquula way oo horaan usoo marnay wazulziluu xataa yaquula arasuulu yaquula in la yidhaahdo ayaa qiraa'ada mashhuurka ay tahay bacdu lquraa baa waxay akhriyeen xataa yaquulu rasuulu markii la leeyahay xataa yaquulu ficilka yaquulu waxaa shardiya soo ma ahan inuu zamanka ficilku xaal noqdo xaalkaani taxqiiqi ma noqonayo waa xaal taqdiiriya wasulziluu waa la gelgilay xataa yaquulu rasuulu ilaa rasuulku uu yidhi rasuulka markii la leeyahay waa la gelgilay xataa yaquulu rasuulu oo annaga noola soo xikaayoonayo oo qur-aanka kariimka ilaahay soo dejiyay aayaddan ma zamanka aayaddu soo degtay ayaa rasuulku hadalka yidhi mase hore u yidhi yaa hadalka rasuulka hore u dhacay idan zamanka zaman xaala ma ahe waa zaman maadiya oo tegay hore u dhacay mustaqbal miya mase maadi waay maadi waay waa zaman tegay oo maadiya zamankii tegay maadiya ayaa markii qur-aanka looga warramayo waxaa la waxaa laga dhigayaa ka-annahu hadda inuu dhaco kale hadalkii rasuulka xaalkaasi waa maxay taxqiiqi miya mase waa taqdiiri waaye waa xaal taqdiiriya waaye hadalka rasuulka hore u dhacay laakiin xaaladda lasoo naqlinayo ayaa waxaa laga dhigay kaanahu inuu hadda dhacay oo kale ayaa loo soo xikaayoonayaa wasulzilu waa la gelgelay xataa yaquulu rasuulu marka qiraa'ada yaquulu la akhriyo xaalku xaal taqdiiriya waaye xaal taxqiiqiya ma aha lianna azilzaala waalqowla qad madayaa maxaa yeelay zilzaalka iyo qowlku qad madayaa waa tageen buu yidhi markii laga hadlayo oo qur-aanku ka hadlayo waa labadaasi horey u tageen zilzaalkana hore u dhacay qowlkana hore u dhacay markii xataa yaquulu la yidhaha markaas soo shardigeennu ma aha zamanka ficliga inuu xaal noqdo xaal taxqiiqiya ma noqon karaa hadda maya maxaa yeelay zilzaal iyo qowl horey u tageen xaal ma noqon karaan xaqiiqa ahaan maxaa kal maxaa noo furan oo noo soo haray inaan ka dhigno xaal taqdiiriya in laga dhigo marka xaal taqdiiriya ayay noqonaysaa athaalidu shardiga saddexaad an yakuuna maa qablahaa waxa ayada ka horeeya xataada waxa ka horeeya waa inay noqdaan taaman inay taam noqdaan taam waa inay noqdaan waxa ka horeeya jumlo taam oo dhammaystiran waa inay noqdaan hadduu ficil yahana waa inuusan ficilkaasi noqon mid naaqisa uu noqdo ficil taam walihaada sidaa darteed imtanaca waxaa mamnuuc noqday oo la diiday alrafcu rafcihi rafcihi mamnuuc ayuu yacni waa diidma rafcihi imtanaca waxaa imtinaacay oo mamnuuc noqday alrafcu rafcaha fii naxwi sayrii calaa sayrii xataa adkhulahaa sayrii socodkayga xataa adkhulahaa ilaa aan galo rafca in la rafciya mamnuucay noqotay sayrii xataa adkhulahaa socodkaygu xataa adkhulahaa ilaa aan magaalada galo maxaa kaa maqan hadalkan wax ma ka dhiman yihiin mase waa jumla taama waxbaa ka dhiman maxaa ka maqan khabaraa maqan sayrii waa mubtada sayrii socodkayga xataa adkhulahaa ilaa aan galo beledkii intaa haddaa ku aamusto war dhammaystiranoo mufiida ma aha waa inaad khabarkii soo qadarto oo tidhaahdo sayrii xataa adkhulahaa xaasilun waa inaad tidhaahdo socodkayga xataa adkhulahaa ilaa aan magaalada galo xaasilun socodkaasi waa mid xasilaya oo dhacaya yacni socodkayga ilaa aan magaalada ka galo waa mid xaasila oo dhacaya haddii marka sayrii aada hormar ee mubtadihii aada sheegto kadibna xataa iyo ficilkii ka dambeeya aada sheegto xataa waxaa ka horeeya taam miya mase naaqis waaye waa naaqis oo mubtado keliyaad sheegtay khabarkii baa ka maqan nuqsaanaa jirta xataa adkhuluhaa ma dhihi kartid tusaalahaan oo kale ma rafcin kartid maxaa yeelay ficilka xataa ka dambeeya markii la rafcinayo waxaa shardiya waxaa ka horeeya inay taam yihiin oo ay dhammaystiran yihiin haddana meeshaan ma dhammaystirna oo mubtadihii keliyaa la sheegay kadibna xataa iyo ficilkii ka dambeeyaa lagu xijiyey idan xataa waxaa ka horeeya naaqis waa wax dhammaystiran ma aha ma la rafcin karo xaaladan oo kale shardigeedu waa in waxa ka horeeya ay dhammaystiran yihiin wa fii naxwi iyo tusaalihii kale kaana sayrii xataa adkhulahaa kaana sayrii socodkaygu wuxuu ahaa xataa adkhulahaa ilaa yani ilaa aan galo in xumilat haddii lagu ximbaaro kaana kaana haddii lagu ximbaaro cala nuqsaani nuqsaan haddii lagu ximbaaro duuna tamaami tamaam iyo dhammaystir ka sokow haddaan tamaam lagu ximbaarina nuqsaan lagu ximbaaro wey kaana marna taamay noqotaa marna naaqisay noqotaa waa taqaanaano kaana waa wax badan aan soo marnay markay naaqiso tahay tarfacu lisma wa tansibu lkhabara waa tiila laha isimkana way rafcisaa khabarkana way nasbisaan haddii tusaalahan kaanada ku jirta aan naaqiso ka dhigno waxaa ka horeeya xataa ficilkeeda ama xataa yani xataa ficilkeeda waxaa ka horeeya waxay noqonayaan naaqisay noqonaya xataa ka horeeya naaqisay noqonayaan oo kaana sayrii maxaa ka maqan kaanadaani hadda yaa kaana sayrii maxaa ka maqan jawaaba khabaraa ka maqan kaana sayrii isimkii madkuur waay waa sheegan yahay waxa maqan waa khabarkii idan naaqiso waaye marka hadalka ma dhammaystirna xataa ka horeeya xaaladan oo kale xataa adkhuluhaa ma dhihi karnaa oo ma rafcin karnaa ficilka xataa ka dambeeya lama rafcin karo lama ogola maxaa yeelay ficilkan in la rafciyaa shardigu ku xirnaaya waxay tahay waxa ka horeeya xataa inay taam yihiin oo ay dhammaystiran yihiin waa markay kaana naaqisa tahay khabarkeedu waa maxduuf kaana sayrii xataa adkhulahaa muxuu noqonayaa xaasilan buu noqonayaa sayrkeygu wuxuu noqday xaasilan mid xasilaya taas waa haddii kaana ay noqoto taama shiiqu kuma jirto waa kan ku yidhi waa haddii kaana lagu ximbaaro wuu ku yidhi cala nuqsaan tusaalahan markii kaana nuqsaan lagu ximbaaro w oo duuna tamaam tamaam ka soko macnaha haddaan taamo lagu ximbaarin haddaan hadda kaana taamo ku ximbaarno jumlada xataa ka horeysa taama ma noqonaysaa taamay noqonaysaa maxaa yeele kaana haddaan taamo ku ximbaarno faacilay qaadanaysaa faacilkuna sayrii wey kaana sayrii waxaa xasilay oo la helay oo dhacay socodkaygii wey socodkaygu waa xasilay hadal dhammaystiran soo maaha socodkaygaa xasilay waa kaana oo ficil maadiya iyo sayrii oo faacilkeediia wartaam oo dhammaystiran wey xataa adkhuluhaa waa dhihi karaa markaan oo kale haddaan kaana taamo ka dhigo xataa adkhuluhaa waa dhihi karaa oo waa rafcin karaa ficilka xataa ka dambeeya sababtoo a shardigii ahaa xataa waxaa ka horeeya inay taam noqdaan waan helay waan helo waa ficilka markaan taam ka dhigna kaana laakiin hadduu naaqis yahay ma dhammaystirna oo khabaraa maqan khabar hadduu maqan yahayna hadalku ma dhammaystirna hadduusan dhammaystirnayn ficilka xataa ka dambeeya ma la rafcin karaa lama rafcin karay waa in la nasbiyo shiikhu marka raximah llahu tacaala kaana xataa hadalkeeda intaasu uga bax xataa waxa ka dambeeya laba nooc ay u qaybsamaan ama laba xaaladood ay leeyihiin xaalad la nasbinayo iyo xaalad la rafcinayo xaaladda la nasbinayo waan soo marnay xaaladda la rafcinayo wuxuu yidhaahday saddex shardi bay leedahay ficilkaasi waa inuu sabab ka noqdo oo laga sababeeyo waxa xataa ka horeeya kow shardiga labaad zamanka ficilku waa inuu noqdo xaal uusan mustaqbal noqon xaalkaasi ama ha noqdo mid taxqiiqiya ama ha ahaado mid taqdiiriya shardi shardiga saddexaad oo ay leedahay xataa waxa waay xataa waxa ka horeeya waa inay taam noqdaan aysan naaqiso noqon taamnimadan waxaa laga fiirin laga wadaa hadal dhammaystiran oo mufiida waa inay ahaadaan wax xataa ka horeeya war dhammaystiran oo mufiida haddii jumla ismiya ay ka horeyso waa in khabarkii mubtadihiba la helo laakiin mubtado keliya in inta la sheego kadibna xataa iyo ficilkeeda lagu xiijiyo warkuu naaqis waay ama ficil naaqis oo kaano oo kalea la sheego iyo isimkiisa khabarkiina laga jaro meesha ama khabarkii uu maqan yahay kadibna xataa lala soo xiriiriyo iyo ficilkeeda waa naaqis hadalka hadduu mar hadalka ka horeeya mar hadduu naaqis yahay lama rafcin karo ficilka xataa ka dambeeya idan ficilka xataa ka dambeeya markii saddexdaa shardi la helo ayaa waxaa la ogol yahay in la rafciyo ayaa la ogol yahay xataa markii waxa ayada ka dambeeya ay marfuuc noqonayaan waxa ayada ka dambeeya markay marfuuc noqonayaan ayadu waxay noqonaysaa caatifay noqonaysaa ayadu waa xarfu cadfin caatifo waay caatifo la yaqaan soo maa xataadii caatifay noqonaysaa oo waxay la mansilo tahay waawul cadfigii ayay la mansilo noqonaysaa waawul cadfi iyo xataa xaaladan oo kale isku macno waayo sida waawdu ay cadfi u faa'iideyso ayay xataada waxay faa'iideyneysaa cadfi ayay faa'iideyneysaa laakiin waawda iyo xataa waxay ku kala duwan yihiin dhowr arrimood ayay ku kala duwan yihiin waawda iyo xataa labada mid walboo ka mid a cadfi buu faa'iideeyaa laakiin dhowr weji ayaa farqi u dhexeeya wejiga koowaad ama farqiga koowaad oo u dhexeeya waxa waaye xataada waxa lagu soo cadfayo saddex shardi ayuu leeyahay hadalkan qora inaa yeerinaa ka fiican inaa hadda soomaali keliya ku sheegno waxaa ka qabanaysaan markuu leeyahay wa amaa rafcu lficli bacdaha oo waxaa leedahay fatakunu xataa xiinaidin caaifa fatakunu xataa xiinaidin caaifa bimansilati اlwaaw fatakunu xataa caaifa bimansilati اlwaaw إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه أحدها أحدها أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط أن لمعطوف حتى ثلاثة شروط أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا أحدها أن يكون ظاهرا لا مضمرا كما أن ذلك شرط مجرورها كما أن ذلك شرط مجرورها كما أن ذلك شرط مجرورها الثاني أن يكون إما بعضا أن يكون إما بعضا من جمع قبلها أن يكون إما بعضا من جمع قبلها أن يكون إما بعضا من جمع قبلها كقدم الحجاج حتى المشاة كقدم الحجاج حتى المشاة كقدم الحجاج حتى المشاة أو جزءا من كل أو جزءا من كل نحو أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها أو كجزء أو كجزء أو كجزء نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها أعجبتني الجارية حتى حديثها ويمتنع حتى ولدها ويمتنع حتى ولدها والذي يضبط ذلك والذي يضبط والذي يضبط وضاد طعن وأدم بيسا والذي يضبط من ضبط يعني كلمة وفي مضارعي ضبط يضبط والذي يضبط ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء أنها تدخل حيث يصح dukuulu اlاstihnaa'i xayثu yasixu dukuulu الاstihnaa'i watamtanicu xayثu yamtanicu watamtanicu xayثu yamtanicu الثالث الثالث أن يكون غاية لما قبلها أن يكون غاية لما قبلها الثالث أن يكون غاية لما قبلها إما في زيادة أو نقص إما في زيادة أو نقص إما في زيادة أو نقص فالأول مات الناس فالأول مات الناس حتى الأنبياء مات الناس حتى الأنبياء والثاني زارك الناس حتى الحجامون والثاني زارك الناس حتى الحجامون زارك الناس حتى الحجامون saddexdaa saddexdii farqi miya mase waa saddexdii shardi oo mactuufkii xataa u lahaa saddexdii shardi ee mactuufka xataa lahaa wey farqiga labaad marka kaas wuxuu ahaa farqigii koowaad oo xataa iyo waawda u dhexeeyey alfarqu athaani alfarqu athaani annahaa laa tucطafu ljumal annahaa laa tacطifu aljumal أنها لا تعطف الجمل وذلك لأن شرط لأن شرط معطوفها وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها أو كجزء منه وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما قبلها أو كجزء منه كما قدمناه ولا يتأتى ذلك ولا يتأتى ذلك ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات إلا في المفردات ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح الثالث أنها إذا عطفت أنها إذا عطفت الثالث أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الخافض أعيد الخافض فرقا بينها وبين الجارة فرقا بينها وبين الجارة فرقا بينها وبين الجاره فتقول marartu bilqowmi xataa bizaydin marartu bilqowmi xataa bizaydin waayahay saddexdaa farqi ayaa u dhexaysa dib aan ugu noqonaynaa marka furuuqdii xataa waxay noqotaa caaifa bimansilati lwaaw bimansilati lwaaw markii la leeyahay waawlcadfigii waa loola jeedaa waawlcadfi ayay la mid tahay laakiin way la mid tahay markii lagu leeyahay macnaheedu maaha dhan walba ayay kala mid tahay ma ah waxay kala mid tahay inay caatifo tahay ayada iyo waawda saddex farqiyaa u dhexeeya farqiga koowaad waxa weeye anna limactuufi xataa halaaثata shuruud xataa mactuufkeeda mactuufkeeda kee waaye kay ayada soo cadfaysay ka dambeeya yani kay soo cadfaysay ayada ka dambeeya wuxuu leeyahay saddex shardi kow an yakuuna daahiran waa inuu ism daahira noqdo laa mudmaran waa inuusan damiir noqon isimkay soo cadfayso waa daahir ee damiir ma noqdo kow taasoo ugama duwanaa waawda iyo xuruufulcadfiga kale way uga duwan tahay kamaa ana dalika sharda majruuriha sida arrintaasi ay u tahay midka majruurkeeda shardigiisa markay jaaro tahay maray jaaro tahay sooma jirta wax hoos dhigayso markay xarfuljar noqoto waxaa loo shardiyaa isimka ay jarayso inuu daahirya waxaa la mida isimkay soo cadfayso waa inuu daahirya farqiga labaad ama shardiga labaad ee mactuufkeeda uu leeyahay waa an yakuuna imaa bacdan min jamcin waa inuu noqdo imaa bacdi qeyb oo min jamcin ka mid a jamac ama jamaaco qeyb ka mida waa inuu noqdo jamci ayada ka horeeyey qeyb ka tirsan waa inuu noqdo ka qadima alxujaaju sida xujaajtii ayaa yimidoo soo galay xata almushaatu almushaatu yaa waaye kuwa lugaynaya macnaha xujaayadii way yimaadeen xata almushaatu xataa kuwii lugaynaya kuwa lugaynaya maxay qeyb ka yihiin yaa xujaajtay qeyb ka yihiin idan waa bacdi ka mida jamaca xujaajta ka mida wey waa in marka inuu bacdi ka noqdo min jamcin qablaha jamac macnaha ayada ka horeeya ow juz-an ama waa inuu noqdo qeyb macduufka waa inuu noqdo juz-i iyo qeyb min kullin kulli ka mid ah shay kulli ah oo caama juz-i iyo qeyb ka mid inuu noqdo naxw acjabat naxw akaltu samakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sahaa xataa madaxeedii waa cunay kalluunkii baan cunay markaasaa waxaa leedahay xataa ra'sahaa macnaa waxba kaba tegin waa ra'sigu muxuu ka mid yahay waa juz-un min alkulli qeybta qeybaha kale kulliga ah ee caamka juz-i iyo qeyb ka mida w ow ka juz-in ama hadduusan juz-i noqonaynin sida juz oo kale waa inuu noqdo qeyb oo kale naxwu acjabatnii waxa ay cajabgeliyey aljaariyatu gabadhii ayaa ay cajabgelisay xataa xadiiduhaa xataa sheekadeeda way cajabgelisay acjabatni aljaariyatu gabadhii ayaa ay cajabgelisay xataa xadiiduhaa xataa sheekadeeda xadiidku muxuu yahay juz-i jirka ka mida miya qofka jismigiisa ka mid a mase wansawaka juz-in waay juz oo kale uu ka dhigan yahay ee juz xaqiiqiya ma ah sheekadu xibnaha qofka kama tirsana laakiin maxay la mid tahay sida juz ama qeyb oo kale ayay la mid tahay marka waxaa shardiya macduufka xataa inuu noqdo bacdi ka mida jamci ama inuu noqdo juz ka mida kulli ama inuu noqdo juz oo kale inuu noqdo hadduusan juzi xaqiiqiya ahayn waladii wuxuu yidhahda wayamtanicu waxaana mamnuuca xataa waladuha ma dhihi kartid acjabatni aljaariyatu xataa waladuha gabadhii baa ay cajabisayo xataa waladuha xataa waladkeeda ay cajabiy mamnuuc waay sababtu waa maxay intii lasoo sheegay mid ka mida waladku ma aha waladku ma aha bacdi ka mida min jamcin ma aha juz ka mida min alkulli ma aha ka juz-in oo kale xataa ma aha qeyb oo kale kama dhigna ilan waladku waa mustaqil waa gooni jaariyaduna waa gooni xataa waladuhaa inaad tiraahdo marka sax ma ah yani meeshaanoo kale caatifo ma noqon karto ka wada waaya waladii yadbudu daalika arrintaas waxaa dabdinaya waxaa dabdinaya oo kuu xafidaya oo qaacido dabdisan oo ilaa shankaaga dhigaya waxa weeye annaha tadkhulu waxay gashaa xataa xayu yasixu dukhuulu listithnaa'i waxay gashaa meel uu ku ansaxayo istinaha inuu galo meel ilaa aada gelin karto ayaad gelinaysaa markaad leedaha hadda akaltu samakata ilaa ra'sahaa sooma dhihi karti ya waa dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa acjabatni ljaariyatu ilaa xadiiaha idan daabitku waxa waaye xataa waxay gelaysaa meel uu ansaxayo in istinaaga la geliyo istinaha meel uu geli karo oo ku ansaxayo ayaa xataa ay gelaysaa wa tamtanicu xataa waa ka mamnuuc xataa dad caatifada ah xayu yamtanicu meeshuu mamnuucu yahay istinaha xayu yamtanicu xayu yamtanicu istinaa ayada waa ka mamnuuc meesha istinuhu uu mamnuuc yahay shardiga labaad waxaan dhihi lahaa shardiga saddexaad oo macduufka xataa uu leeyahay waxaa waaye an yakuuna gaayatan limaa qablahaa waxa xataa ka dambeeya ama macduufka xataa waa inuu gaayo iyo yool u noqdo waxa iyada ka horeeya tusaa imaa fii ziyaadatin gaayadaasi imaa fii ziyaadatin imaa waa ziyaado dhexdeed ow naqsin ama nuqsaan markii gaayo la yidhaahdo gaayadaasi waa gaaya fi nuqsaan ama maxay noqonaysaa gaaya fi ziyaada falwalu midka hore oo waa gaaya fi ziyaada maata annaasu tusaalu waxaa waye maata annaasu dadku way dhinteen xataa alambiyaau xataa ambiyadu way dhinteen xataa hadda caatifo waay alambiyaau xagee ku cadfan tahay annaasay ku cadfan tahay ambiyaduna waa jus-un min annaas waa qeyb dadkii ka mid ah maata annaasu dadku way dhinteen xataa alambiyaau xataa ambiyadu way dhinteen xataadan waxay tusinaysaa ama faa'iideynaysaa gaaya laakiin gaayadaasi mifi ziyaada mase waa fi nuqsaan waa fi ziyaada ziyaada hadda waxaa laga wadaa sharaf dheeraada karaamo dheeraada ambiyadu dadka waxay dheeryihiin fadli fara badanay dheeryihiin maata annaasu dadku way dhinteen xataa alambiyaau xataa ambiyadu way dhinteen macnaha waa gaaya fi sharaf xagga sharafta ayay gaaye iyo meeshii ugu dambeeyey ay ka tahay wahaani midda labaad waa gaaya fi nuqsaan zaaraka annaasu dadkii ayaa ku soo siyaartay xataa alxajaamuuna xataa kuwa dadka tooba waa ku soo siyaarteen alxajaam waa midka wax tooba waay toobidda ma la yaqaan toobiddu waa waxyaabaha la isku daaweeyo wax ka mid a dadaana ku takhasusay qofka madaxaa laga toobayaa qaar dhabarkaa laga toobaa waxaa laga saarayaa dam faasida qofku firfircooniya nashaad uu helaya laakiin waa inaad iska fiiriso marka hore aadan daciif ahayn ama dhiiggaaga uusan liidan hadduu awalbaad dhiiggaagu liitay haddana aada istoobto waxaa laga yaabaa inaad dhiig baxdo oo wareer kugu dhaco oo xanuun ka qaado laakiin qofka hadduu dhiiggiisu fiican yahay xanuun iyo caajis uu dareemayo waxyaabaha la isku daaweeyo toobiddaa ka mid ah yaa waqtigii nabigana wey jirtay calayhi salaatu wasalaam oo nebigu waa istoobay calayhi salaatu wasalaam toobiddaasi marka dadka wax tooba shaqo fiican maaha toobiddu marka xagga shaqooyinka laga hadlayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kasbulxajaami khabiid midka wax toobaya kasbiga oo wax kasbanayo waa mid liita buy khabiid waa xaaraam lagama wado inaan xaaraam laga wadana waxaa tusinaya nebigu markuu istoobay ninkii uu ninkii toobay lacaguu siiyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddii uu xaaraam ahaan lahay lacag miyuu siin lahaa ma siiyeen laakiin khabiidka waxaa laga wadaa shaqo fiican maa shaqooyinkaasoo kale ma fiicna shaqo liidata iyo shaqo fiican ay kala leeyihiin in lagu shaqaysto toobiddu shaqo fiican ma aha idan alxajaamuun gaaya fi sharaf ma aha waa gaaya fi nuqsaan waay markii dadka laga hadlayo meelo hoosay ku jiraan w marka waxaad leeyahay dadkii oo dhan waa kusoo booqdeen heerarka kala duwan ayaa kusoo booqdeen xataa kuwii dadka ugu hooseeyey xajaamiinta ahaa waa kusoo booqdeen w marka waa gaaya fi nuqsaan taa marka waa farqiga koowaad farqiga koowaad ee xataada jawaabda udhexeeya waxaa waay macduufa xataa inuu saddex shardi leeyahy laakiin shuruudaasi ma lahan macduufulwaaw ma laha waa farqiga koowaad alfarqu haani waxa waaye annahaa laa tactifu ljumal xataada jumlooyin sooma cadafto caatifo way laakiin waxay soo cadfayso jumlooyin ma aha wadalika lianna sharda macduufiha maxaa yeele waxaa loo shardiyaa midka ay soo cadfayso an yakuuna jus-an inuu qeyb ka noqdo mimaa qablaha waxaa ka horeeya ow ka jus-in minhu ama qeyb wax la mida inuu noqdo soomaanan soo marin kamaa qadamnaahu sidaan soo hormarin walaa yata-ataa dalika arrinkaas marka ma imaanayo ilaa fi lmufradaat yacni ma imaanayo xataa inay caatifo noqoto oo ma soo cadfayso ilaa fi lmufradaati ilaa mufradaadka mooyaane jumlooyin sooma cadafta ayadu waxaa u diidaya haddee waxaaba la yidhi waxay soo cadfayso waa inay juzi noqdaan ama ka juzi-in ay noqdaan marka waa inay mufrad noqdaan waxay soo cadfayso mufradkaasoo ka mid ah waxa ka horeeya ama qeybka ah ama la mida wax qeybka ah waana sida saxiixa athaaliu farqiga saddexaad annaha idaa caطafat calaa majruurin shardiga saddexaadoo xataa ay uga yani waxaan dhaha farqiga saddexaad oo ay xataa iyo waawdu ku kala duwan yihin waxaa waaye xataa idaa caطafat hadday soo cadafto calaa majruurin hadday caatifo noqoto oy rabto inay isimkan ku cadafto isim majruuro ayada ka horreeyey hadday kusoo cadfayso uciida alkhaafidu waxaa la soo celinayaa khaafidkii hoos dhigay wixii ka horreeyey xataa xataa waxa ka horreyso majruur ma ahayn majruur hadduu yahay maxaa galay jaaraa galay soo maaha xarafkii jaray majruurkaas hore waxa ayada ay soo cadfaysana waa inuu kusoo noqdo oo khaafidkii ama xarafkii jaraya uu soo galo ayadana kan ka dambeeya farqan baynaha wa bayna aljaara taasi waxaa loo yeelayaa kala saarid la kala saarayo xataada wax hoos dhigta iyo midaan xataa soo jaaro ma noqoto wax ma hoos dhigto waa inaan kala saarno marka midaan inay caatifo tahay iyo midaasi jaarada waa inaan kala sooci karno seen ku kala soocaynaa marka khaafidkii waa in la soo celiyo tusaalaha fiiri fataquul waxaa leedaha marartu bilqowmi qowmkii baan soo maray xataa bizaydin xataa zayd waan soo maray marartu bilqowmi xataa bizaydin xataa hadda maxaa ka horeeya yaa maxaa ka horeeya isim majruura ka horeeya maxaa lagu jaray isimkaasi ka horeeya ba-a lagu jaray xataa caatifo waayo hadda waxa ka dambeeya waxaan rabnaa inaan kusoo cadafno isimkan ka horeeya majruurka ah haddaan idhaahno marartu bilqowmi xataa zaydin haddaan idhaahno oo zayd aanan xarfu jar gelinin xataadan inay caadifo tahay iyo inay jaaro tahay ma la kala garan karaa yaa lama kala garan karo ma caadifa oo zaydkaani ma wuxuu ku cadfan yahay qowm oo majruura oo walmacduuf cala lmajruuri majruur miyaan leenahay mase ayada laftirkeedaa jaaro ay leen way noqotaa jaare oo ayadaa zayd jaraysa ishkaala meeshaasi naga gelaya maxaan ku kala saari karnaa marka midda caadifada ah iyo midda jaarada waxaan ku kala saari karnaa isimka hore ee aan wax ku cadfayna hadda xarafkii jaray inaan macduufka asigana la xiriirino oo maxaan leenahay marartu bilqowmi xataa bizaydin waa inaan dhahno oo ba'dii qowm gashay waa inaan zayd ku soo celino meeshaas waxaa marka nooga muuqanaya oo qofka saamica uu maqlaya oo dareemaya waxa zayd hadda jaray xataa inaysan ahayn xataa inaysan jaaro ahayn oo waxa zayd jare ay ba-da ku jirta ay tahay hadday ba-da ay jartay maxaa meesha ka baxay ishkaalkii ahaa xataadaani amay jaaro tahay meesha waa ka baxa maxaa soo haraya inay caatifo tahay basaa soo haraysa sidaasayna ku soocmaysaa midda caatifada ah oo waxay uga soocmaysaa midda jaarada ah marka waa farqi lagu kala saarayo bayna alcaatifa waaljaara waawda markii wax lagu soo cadfayo ayada sidaas miya xarfulcadf miyaa lagu soo cel xarfuljar miyaa la soo celinaya yaa ma soo celinaysa markaad leedahay marartu bilqowmi qowmkii ayaan soo maray wa zaydin taasaa leedahay sooma haddaa u baahato iyo zaydaan soo maray wa zaydin ba la xiriirin maysa waa marka farqiga saddexaad ee u dhexeeya xataa markay jaaro tahay iyo markii ay caatifo tahay calaa kulli xaal xataa way wejiyo badan tahay xataa way wejiyo badan tahay mar waa caaifa mar waa jaara mar waa naasiba waa naasiba markaan leenahay fi lxaqiiqa waxa wax nasbinaya waa an bacdaha mudmara laakiin haddana tasaamuxan waa laskaga dhihi karaa waa naasiba way isrugrugtaa marka culamada qaara waxay yidhahdaan qofka markuu wejiye badan yahay waa mithlu xataa qofkan xataa oo kale waa yidhaah markuu wejiye badan yahay dad wejiyo badan soo ma jira oo weji kugu imaanaya kaa weji kale ugu tagay mid kale weji kale ugu tagay qofkaasi waa xataa oo kale ba yidhaha xataa oo kale haddaad noqoto macnaha nooc nifaaqa kugu jira waa ilan isrogroga badan iyo weji wejiyada badan shar waa sharu nnaasi dul wajhayn uu yidhi nabig alai slat slam dad waxaa ugu shar badan midka laba wajiilaha ah marna kanna weji buu ku qaabilaa kanna weji buu ku qaabilaya waa sharu nnaas calaa kulli xaal xataa marka way isrugrogtaan laakiin markay caatifo tahana meelay leedahay markay naatisibo tahay mawaadic bay leedahay markay jaaro tahay mawaadic bay leedahay meel walba oo meelaheedii ka mid ah waa la garanaya waa loo waa macnaha waa lagu yaqaana mar xagga macaanida waxaan soo marna mar inay qaayo faa'iidayso mar waxay faa'iidaysaa tacliilay faa'iidaysaa xagga macnahana way ku kala duwan tahay والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين